الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacaano wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti toddobaadkii tegey waxaan barnaamijkeenna ku soo qaadannay xalqadii koowaad ee waraysiga aannu la yeelannay sheekh aadan cabdiraxmaan warsame sheekh aadan sunne oo uu xalqadaasi uga hadlay dagaalkii uu la galay hay-adaha tansiirka ee ku sugan qaybo ka mida gobollada waqooyi ee soomaaliya xalqadan labaad waxaan ku soo qaadan doonnaa hijiradii sheekha uu ku yimid koonfurta soomaaliya iyo markii uu yimid wilaayaadka islaamiga waxyaabihii uu ku arkay wilaayaadka ذهب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتي waa tahay sheekhana jasaaka allahu khayr waxaad nooga sheekaysay een, dagaalkii ala gashay hay-adahan tansiirka een, qaybaha kale ee barnaamijkeenna ayaan guda gelaynaa ugu dambeyn sheekh aadan waa soo hijrootay inta aanan u gudbin hijradaada wax ma nooga sheegi kartaa cadaadisyadii ku saarnaa ee xilligaasi kugu xambaaray go'aanka hijrada inaad qaadato alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira wabacd haa jawaabtu Mhm.
waa haa weeyaan allah idin Waay.
barakeeyo dhab ahaan dee horta hawshaan galay nin galay Mhm, maamaha soomaaliyeed waxay tidhahdaa nimaan diga gelini mhm, ma gubanin mhm, digadu waa saarada xoolaha mhm, aad marka iyo la ururiyo meel lagu tuulo haddii la shido aad. Mhm, maado kasta wax gubto way ka khatarsantay geelu intuu galuu moodo diga caadi ah mhm, mar hadduu neefku galuu is wuu ka boodaya uu gu- uu dhimanaya mhm, mar kaba jilo hilibkii- hilibkiisa dhulka ku dhacaya Uu marka gubanaya.
nimaan nimankaa dagaal la gelini mhm, iyo dowladaha xukuumadaha dabadhilifka u ahay mhm, dhib muusoo arag mhm, mhm, dagaal ba'an mhm, oo faraha laysula tagaana dhex maray mhm, nimanka muddadaa laga soo bilaabo aanu waajahadu naga dhexaysa aanu iswaajahaynay weliba intay macrikada dagaal noqotay lagu jiraa macrika faasila si cad hadhcad la kala baxay mhm, nahaaran jihaaran mhm, ayay cidda halkaa sunsuntana waxaa laleeya waa qoladii nusrada diinta islaamka Mhm.
cidda halkaa kale u baxdayna mhm, waxa weeyaan kiristaan iyo wixii ay caga ku qaataan Mhm.
waa la kala ogaaday mhm, dhexda raac adduunyada lagama aqbalaya baa layidhi Mhm.
ama dhexdhexaadnimo Mhm.
laakiin xaquna ma ogola mhm, dhexdhexaadnimo mhm.
xaqu wuxuu kuu ogolyey ama xaqa isaga xaqnimadiisa aqbal haddii kale shaydaanka raacdee wax kale kuma hadhini markaad ku tirsantay meel dhex ma jirto meel kale ma jirto markaasi weeyaan ayaamkii ugu dambeeyey masaafada dagaalkeena u dhexaysa sifir bay noqotay Mhm. cadaadisku waa kordha waa kordhay waa garta waxa weeyaan dicaayadda warkeeda iska soo dhaaf Mhm, hanjabaadda mhm, warkeeda dhaaf digniinaha noo imanaya maraaxil buu soo marayaa nin amniga haystaa maalin intuu igula kulmay hotel hadhownaanka ku yihi sheekh aadan sunnaya salafkiin baad ka baxday mhm, isagu wuxuu rumaystay inuu muslim yahay mhm. sidaasuu isku haystaa waxaan ku idhi dee ninka waxaan aaminsanay gaalkan ilaalinaya islaam maaha waa saas waxaan ku idhi een, haddaan kugu idhaahday islaamkii miyaad ka baxday maxaad igu jawaabaysaa may may buu idhi may baan ku odhanaya buu idhi soo booday isaan ku idhi anigu salafka waxaan u aqaanaa islaamka saxda ah qofka diinta islaamka ka baxun baana ka baxa madaxuu raxay waa sax buli waan gartay waxaan soo ogaaday oo nin gaadhay heerka madax dhaqameed taagan oo wadaadi ii sheegay inuu jamaacaadkii aan iska agdhoweyn intuu u tegey isagu uu weydiiyey uu yidhi xagan ku tiri aadan sunne qaar ka midaa waxay ku soo qoreen aadan sunne kama mid aha manhajka salafka waxaa u nusreeyaa nimanka qalabka sitaa nimanka qalabka sita maad garanaysaa
waa mujaahidiinta waa mujaahidiin
waa garad kuwa markhaatiga lee weydiinayana qayb bay ka ahayn kuwa noocaas Mhm.
kuwa ka dhowrsoona ee aan iyagu ka xishoonaya laydhaa in basaas baa tahay lagu idhaahdo laakiin si aanu u dareensanayn xataa ula shaqaynaya ayaa la weydiinaya le aan sunna ka hor dabcan waxyaabaha dacwa fardiya waqtiga dambe igu kalifa ayay tahay muxaarabadana way ka mid tahay Mhm.
dagaal meel kastaa layga soo galay qabiilkii baa layga soo galay Mhm.
ma meel dhow meel daran markaanu ka ridnaana qabsanaysaana imanka qabtaa nin baa ii yimi aan hadhow ku dari doono wuxuu igu yidhi aadan sunnow ergaan ku ahay waxaa la aadan sunnow nin dhaqana iyo nin saaxiiba iyo nin sheekhaba ergadiisa ka quustay erge u nuqalay buu yidhi
Mhm.
wuxuu yidhi waxaa dacwad lagaga yahay waa qorraggan amniga war niyow ninkaan iga soo qabo oo saaxiib haddaad tihin saaxiibnima iga soo qabo oo qabiil haddaad tihin qabiil igaga soo qabo oo islaamnima hadday jirto islaamnima igaga soo qabo oo bal gar xeer kasta u maro aadan sunnow waayo waxaan ku yidhi dembiga lay sheeganay ma haysaa Mhm.
dembiga lay sheeganayo ee aan ka garbaxo mahays ma wax dembiyana looma sheegin buu yidhi de waxaan waxaagaa miskiin dacwadda wada baan ahay dacwaddana wadun baa laygula gorgortamayaa la leeyahy dacwadda iska daaye Mhm.
dembi kale haddii lay hayeen qof gar saaro kees ii haystaa igu soo noqon ku yidhi iguma soo noqon xaguu ka keenaya maba hayo maba hayaba Mhm.
waqtigii ergada way soo dhammaatay waa garad waqtigii runta ayaa timi dagaalkii u horreeyey waxaa laygaga bilaabay burburin min madax ilaa iyo suulka farta ugu hoosaysa addinka Mhm.
oon hal meela nabarka laygu dhufanaya haraatida iyo kabta yani fuulaadiga ee u dhiganta xadiidka u dhiganta ee buurhka adaga qadha ah waa marka jeelkaah ku jirtay jeelba maaha jeelba lama tegin shaarac toonaa laygu tumaya maca baabuurkayga ehelkaygaan wato
waa garad toddoba igu bogsaday kabtay doonaan way igu dhifteen noocay doonaan igu dhifteen waxaanu ahaa shirqool shan gaadhi saaran labana dhulkay joogaan gaadhigaygana meel cusbitaalaan carruur geeya baan ayaan taaganayo ilaa duhurku dhowaadkii aan taagnaa waxaan gaadhigiisi waa kaase maanta waa inoo beegsi dariiqana muruurka aynu ugu- ugu soo gabanaynaa waxa Dawa- saas samaynaya marka waa ku booliiska ma maleeshiyaadkii maleeshiyaadka booliiska wadadaa lii ballamiyey oo sarkaal kabtani wato ha
soo ma arkaysid waana shaarici hargeysa waa shaarica waddada wadnaha weeye waa garad kii u horreeyey igu bilaabay meel dawaaradoon baabuurka la joojin karo mamnuuca Mhm.
ayuu igu joojiyey Mhm.
markuu igu joojiyey baabuurka dawaaradda dhaafi baan isidhi meeshii Mhm.
wuu sii hor cararay halkaa laygu qabtay anigoon soo degnay kiis layma hayso soo maaha gaadhiga koone kasta ha raataa lagaga bilaabay waa garad daaqadihii waan tusiyey markii dambe warbixinta laysku buusay ee laysku dumiyey qofka haddii kiis loo hayso soo deg baa laydhaa soo maaha Mhm.
afarta koonaa laygaga bilaabay anna waan gartay inaan inaan dilanahay mar maanta markaas marka ehelkaa kula socday caruurtii iyo ehelka ila socda oon dhakhtarka keenay markaa qaar ka mid a dhulka markaan degayna gaadhiga shantiba ka soo degeen idiyaar baa la yaad waxay doonaan bay ku dhufteen baaskoolad buu la soo baxay dheeroo uu sito kii kabtanka ee ee watay Mhm.
baabuurka inuu ku burburiyo haddaan hare u soo degi waayo ayuu doonay muraayadaha marka waxaa sinta baabuurka la burburiyo bannaanka tag dhakhtarka la idhaha doctor ismaaciil baa lii geeyey sawiradii buu iga qaaday meel kasta wuxuu ihi ninkan maxaa ku dhacay buu yidhi hal jidhkiisa meela oo nabad qabtaa ma jirta buu yidhi lafahayga dhaadheerna way jabeen halkana ka wada jabeen beri dhan ayaan anigoo laba qori ku boodaya ayaa intaan fadhiiso fadhiga ku khudbadayn jiray maalintaasi waa maalintii iigu darnayd xayaatadayda goormeed ma xasuusata Waa taariikhdaas waxa weeyaan waa min- taariikhda gaalada laba kun iyo afar iyo tobankii weeyaan Mhm.
dhulka ayaa la jiiday baabuur waxaan garanayaa madaxayga agtiisu bireega ku qabtay anigoo m- waxba aan ku noolayn Mhm.
khamiiska sare joogay rabceen igaga bixiyaan deedna markuu bixiye badhankii halkaa gacantaa furmi waayey khamiiskii oo sanma dheer moodo oonaan dee rafanayn gacantiina saalleey dadku waa waqti duhurka la eedaamay waa maalin soona waa axad oo soon kow rabadaan tahay dadkii nuxurka ahaa masaajidkay galeen maatadiina waa la hadiday qaar baa isla wax ka tara waa la qabtay waxbaa lagu dhuftay way yaaceen waxa weeyaan markaan ka imaado dhibaatada intaa leeg ee aniga lay geystay iyo cadaadiskaasi maalinta waxaa la doonayey haraati ha ku dhinto xabadii u ku dhibani haraati feedha ha u dhinto halbowlo ku dhacay neerfis dhabarka meel yacni dhimasho dadban Mhm.
wax waxa- markii la baadhay hal kiis ma laygu helay hal kiisoo gardarraa aan sameeyey waa la baadhay afar ninoo wadaadaaya afar sarkaalada ugu sarreeya taliyaha koowaad ku xiga ayaa arrintaa loo saaray Mhm.
markay s- ribootkii soo saareen markhaatiyaashaydina aan geeyey nimankan laba ninoo ka mid a ay sideed sannadoodba midildaba socday intaasoo meeloodna way igu qabsadeen gardarradii markay caddaatay waxaan jawaab baan ku siinayna markii hore nab waa la aamusay afartii wadaad baa xafiisyada ku dahordaalay nimanka waxaa isu kaaya kana waanu soo geynee Mhm.
waxba hadaalina iska rawaxa maya shan iyo tobankii baa la xidhay markaasaa iyadoo wax budo iyo miino iyo balaayo ay haystaan oo xafiiskan sirdoonka la geeyey baa yidhi waxaan aad ku eedaysantay saddex nin baan aad u eedaysantay saddex nin aad u eedaysantay waa ay oo wasiirka diinta oo khaliil la yidhaahdo waa nin la yidhaahdo jamaal caydido oo isaguna zaadka ciidanka een, wax ka ah waa nin markaa loo qalqaalinayo inuu noqdo een, guddoomiyaha komishinka marka cadaadisyada cadaadisyadani sidaas u een, socdeen sidaanay u socdeen lix iyo tobankii marka shan iyo tobankii baa lagu yidhi waxaan ka jawaab Mhm, waa waa baashan suuga soomaalida rasaasta la Mhm.
yidhaha baroonka soomaalida mhm, fooq baa tiraan sooma qasharkiisa soo maha mhm.
budo masaabiir biro maxay leeyihiin marka waxay leeyihin dad ajaaniba hoteeladan deganba hoteeladiiyo iyagaba isku qarxinay waraaqaa meesha la qoro laleeyahay waxaanu lid ku nahaanu la dagaalamaynaa haddii naga guuri waayna ajaanibka anigu waraaqahana ma qorin cid aniga iga socotaana ma qorin meesha ay leeyihin waa la qarxinayaana weligiiba ma tegin Mhm, meesha waxa dhiga iska daayo hoteelkaa ma tago mhm, way og yihiin sirdoonku inay arrintani tahay arrin foojariya mhm.
niman inter- interboolka la shaqeeya ayaa aniga i ashkataynaya wasi- in taliyaasha amniguna arrintaan inaanay jirin way ogyihiin Mhm, mucaaradada ka dhexaysa iyaga markay u aqbali waayeen inay xidhaan madaxweynahay ka soo qoosteen waraaq madaxweyne baa yidhaha la soo xidha ninka amniga qasab baa lagu amray amniga maxaa lagu amray mhm.
qasab madaxweynaha ma midka hadda jooga muuse biix siraanyu siinaaya xilliga jooga ha waa garta waxa weeye waa dee lix iyo tobankii waa lix iyo waxaa la tobanka yidhi ka jawaab maxaan ka jawaabaa dacwad baa halkan qoran yaa ku qoran baan ku dacweynaya halkan warqadii baa laga nimankan laga akhriyay waxaana ka jawaaba waxaan ku intaad waxaan iska dayso aniga dilkii ay disheen iyo kiiskaygii ilaa amayna garig u heshaan oon anigu ku dhinto sabab aan leeyahay iyo inaan anigu gar yeesho dembi layga labada mid ahayd jawaabtiisii oo miyaanu taliyihi amni kuu sheegin buu igu yidhi waxaan taliya axadtoona maan arag baan raggii guddida ahaana waa tii laga hoos qaadi waayo waxba taliyii buu garaacay suuli sheekh aadna sunna inagoo nahayn saa miyaad ugu jawaabin arrintii waxbaa lays yidhi isna aanu ii sheegin
Mhm, yacni waxay ka mid tahay dhibaatada hadal baan ku idhi mhm, markii uu jawaab garmara isiin waayey mhm.
ayaan ku idhi hadal baan ugu jawaab waxaan ku idhi waxaana maxkamadda geeyo ciddaygu soo ashkatisa ha soo caddayso talabaada baan ku idhi soo anigu xaqaygii ma waayin waxa kiisan halkan ho- waddana ma arkayo waxaan idhi, tani waa dowladdiinni haa anigana tayadii baa iman doonta markaan leeyahay tayadii baa iman doonta waa rajo ilaahay ku maqane Mhm, cid ii qorshaysane walaa shabaab walaa khayr mhm.
ma jirto laakiin maanta dowladdeeda waan dhex fadhiya maasha allah maasha allah waayahay n goorme ayaad go'aansatay sheekh aadan hijrada inaad soo aado koonfurta soomaaliya oo hadda aad ku sugan tahay goorme ayaase soo dhaqaaqday maadaama dagaal iyo hujum aan isku haynay nimanka munadamaadka kiristaanka ah een, oo dabeeci waana arrin la fili karayo oo mutawaqica la sugayey inay tanoo kale dhacdo qaraar keligeyna ma noqonine qaraar eheliya muu noqday macnaha usradaydii oo dhan ayaan xataa talada qeyb ka geliyey asqaruhum kii ugu yaraa waayo dhibka ila dareemin Een, meeshaan ku baxana inay ku baxaan waa ii go'aan bay noqoto niyad mutawakil cala allah ah ayaan wada qaadanay halkaasa kusoo dhaqaaqday halkaa waxay noqotay taariikhdu markay ahayd islaamku uu tirsado kun afar boqol saddex iyo afartan bishii shacbaan oo waafaqsan laba kun labayo labaatan bishii saddexaad ayaan soo anbabaxnay dadkii aan ka dhashay mar keliya ay waayeen xogna igama hayaan waa garta
deena dowladdii daalca loo raacay dowladdii istifaacay gashay horta intaanay anigaba i raadinin
ayada isdifaac istifaac ma hayna bay leedahay maanaan arag waa gar- dhinacna way iga raadinaysaa Mhm, soo maad garan mhm, marka horta intii aanan anigu iclaamka bixin waa laysku wareersanaa mhm, adduunyadii dabaddii way gadhay meel way gadhay iclaamka dabaddii gudaa wuu dhigay sheekh dhan ma usradiisii lama hayo meeli jaani cirib dhigeen jaaniya cirib dhigeen waa gar- wax nooc waxay noqotay aan hore loo arag horta hargeysa gudaheeda Mhm, reer dhan har mar la waayo mhm, nolosha yacni qariiratul xayaatba laga waayo mhm. wax culusi noqotay wax culus culays bay ku noqotay qariib iyo baciid gacal iyo nacab Mhm, wax murugsan lakin aan laga jawaabi karaynin mid baa iska hadaaqay wasiirka amniga ma- maaragtay een, daakhiilga markaasi ah ku-xigeenkiisa mhm, oo yidhi, dee niman buu u doodi jiray biluu nimankii u tegey buu yidhi mhm, gurigeygiina mhm, waa la yimi maxaa loogu yimi guri cusub oo n- iminka farta ka qaaday oo guryaha een, meelaha ugu sabada wanaagsan leh magaalada hargeysa laga dhisay ballaadhan een, baabuurkii oo cusub dhex yaallo yacni gogoshii maryihii wax kasta shay wax laga bedelay ma jirto mhm, nalalkii debed iyo guda iska baxaya geedharka dabadda mooye albaabada gudaha oo dhan waa furayihin waa balaqan yihin leanna waa qaab maraad gadashay ka mid tahay yacni reerkii waa camiran weye mar haddii leedharkii dabadii baabuurku joogo wixii o dhan albaabadii wax yacni tuuguma hungureynayo meeshan way maranta isma isma odhanayo kii dan kala lahaana isma isma odhanayo markiiba waxay tageen gurigii yaa tegay waxaa tegaya odayaashaydii Waa waxaa gartay.
tegaya ciidanka amniga waxaa tegaya sirdoonkii waxaa tegaya warbaahintii Waa waa kuwii soo soray baraa soo dhigay gurigeyga iyo baabuurkayga waxaydoo dhan waa tahay ee yidhi aadan sunne oo halkan deganaa magaalada harsadana lama hayo maxaa u sawirma marka dadkii ehelka ahaa ee guriga tegey waxaa u sawirmay inay nimankaas yidhaahdeen war ninka horta nicmadan ku jiray haddaan bilaaya ka qaadin malaa meel kale uma daldoorsan way ka buuxsadeen way galeen meel walba way eegeen jaraa'idkii qoladii saxaafadda way la- kamarada la dhex galeen dhegdheg waa la iskaga tegey dibna looguma soo noqon ehelkaygiina waxay ogaadeen guriga inuu dayacayo cidlo yahay oo waxay ku ogaadeen sanqar baana laga waayey wakhti dabadeed iyagaa waxayna ogaadeen xataa muddo dhan dabadeed oonayna tebin waa Waa ta- reerkii sheekhii maa la arki may oo carruurtii ma la arki may oo waxbarashadii ma iman waa side waa markii waa- waa la isku weeraray fashalku wuxuu laakiin ka yimi kow jumcadii oo masaajidka aad oo ku darsi qoran.
si kastana waa dhici karta inaan ka habsaamay laakiin khudbad maxaan kaga habsaamay Mhm.
lianna khudbadda xataa haddaan habsaamayso qof isu sheega maaha Mhm.
waa la is eegay Mhm. waa la waayay sheekhe yaa waxa- yaa khudbadaynaya waa la is eegay Mhm.
wax waan soo baxay laakiin waa dareenkii jiray Waa ta- ayaa mhm.
ka ahaa kaas ahaa Ha.
Mhm. waaya si qarsoodi ah oo sir ah ayaad ku soo hijrootay oo aad kaga soo gudubtay sirdoonnadii cadowga arrintaas sidee kugu suura gashay sheekhana walaal su-aasha haddaan ka jawaabo haa waxay igu hanjabeen oon taliyaha amnigu soo yidhi oo ka awqaafta afkiisa aan ka qaaday oo ka amnigana afkiisa aan ka qaaday in aniga maraykan iyo cid walibay doonayso odayaashana ugu soo hanjabuu yidhi cid kalaan annaga ahayn baa qaadanaysa waxay igu yidhahdaan xuduud kasta haddaad ka baxda bani dhinaca adoonta u bax ethoobiya u bax xagga soomaaliya u bax badda ka bax madaarka ka bax meel allaa meesha aad ka baxda waa lagu taagan yahay annagaad nala yaabantaadna haysataa adduunkii o dhan baad ka aafeysantay buu yidhi anigoo usradayda wata bini'aadan baan ahay ma jin baan noqday mise dabayl ma insaan la arki karayaan ahaa soo ma waanaan soo dhaafay una sheegi maayo xataa al'aan saddex bilood ayaa waxay gaadheen qolada socdaallada hawada sirdoonka berriga amgariishnada soo mataqaani sirdoonka berriga ka badda waxay dhahan aadansunna waxaa tidhahan badda dooni buu raacay dhaha baabuur buu qaatay oo berigu maray dhaha dayaarad tigir buu goostay oo wuu duulay dhaha saddexdaa midun kaalay saddex bilood baa la baarayay sirdoonkooda gaalada iyo kooda haddee wax is- isla hayaan ood moodaysan wax isla hayaan nimanku sheekh faani maayo fadliga allah iskale laakiin annagaa caqli dhaana sirdoonka waxaan qas- xasuustaa qiso laba qisaan kuu sheegaya oo xagga sirdoonnimada inaan ka horeynaa shan iyo tobankii oo la doonayay in layska sii daayo oo aanay rabin oo aan c tda iyo c i d da labada mari c t haddaad maqasho waa meesha gaaladu ku leedahay xarunta Een, maraykanku sow een, ma laha gowantanaba iyo maraakiib badda taagan wax ku xidha iyo iyo jeelal wax ku xidho jeelka ay leeyihiin nimanka orobaanka gaalada ahi hargeysu ku yaalla c t u baa la yidhahdaa albaabada ku xidhan dalka lagama iibin lagamana samayn waa xadiid si kale u samaysan ka gudaha ku jira dibadda ma arkayo muraayadaa ku yaalla meelaha qaarkood askariga laakiin dibadda jooga adiga wuu ku eegaya mar walba wuu ku maraaqabanaya inaad nooshay inaad iyo inaad dhimatay inaad huruddo inaad soo jeedo wuxuun baan isleeyahay albaabka maxaa jebin karaa gacan binaadan sina laguma jebin karo wax kale mooyaane wax kale loo adeegsanayo ma jebin karaa andar garoonna way leedahay dhulkaas dadka lagu xidho taana waan soo maray halkaa markaan joogay ayaa maalin casar intaan tukannay salaadii xoogaa weliba aan yara joognay baa layla baxay xafiiskoodii bay geysteen nin la yidhaahdo daahir muuse abraar sirdoonka haysta oo la garanaya halkaa macruufka ah iyo ninka baadhayaasha u sarreeya dalka ah kaana magaciisa waan ilaabay xeerka argagixisada laygu soo dallacay miinaa meesha la marinaya soo maa xeeralaaliyaha guud buu ii geeyey laba xeeralaaliya ku-xigeenkiisu buu ila mariyey markuu e- akhriyey xeerka qodobka aan ku xusanahay eeddaydu uhi ani ii dhaafis horta maya warqadduu akhriyey suu eegay warqadda akhriyey uu eegay warqadda akhriyey uu eegay aniga idhaafi buu yidhi ninkii baadhayaasha u sarreeyey warqaddii wuu la dhaafay askartii waa iskuda dhaafay askartii waday xeeralaaliyaha u sarreeya ayuu hortegey xeeralaaliya wuxuu igu yidhi kiiska ha waan fahmnay dembiyada qofka markuu qirto iyo markuu dafiro waxaa dhib yar buuri inuu qirto waanu la shaqaynayna waa u fududaynaynaa hadduu laakiin qiran waayo markaanu ku caddayno cirkaan la maraynaa buu yidhi waxaan ku idhi hal kelmidaan ku idhi annaga dadka ducaa dad muslimiin oo dadka waxu dhigaan nahay waxaan u sheegnaa baan ku idhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaaha wa kunuu maca saadiqiin ilaahay ka baqa oo saadiqiinta jumladaa raaca waxaan kale rasuulka ahaynaa baan ku idhi almuumin laa yakdib muumin been ma sheego marka aniga waxaan ku ihi been waxba igaga xodxodan mayey sida inaan sheegay iyo rune waxbaan halkaa waxaa ku qoran ciddii keentaad ka waraysan doonta aniga hay weydiin ninkiiba ku ihi warya ha u qoray soo caddeeya buu yidhi wuxuu idhi ciddii kiiska soo oogtaa soo caddayn doonta waa xeeriraaliyaha keliya aan maqlay eedhe kiiska ciddii soo oogtay ee keentay baa soo caddayn doonta caddayntu aniga ma saarna xeeriraaliyuu isaga halkaa caddaynta ku sitaa laamaha amniga iyo baadhitaan iyo xuuraan iyo cid walba isagaa u taliya isagaa ku qasbaya inuu raadsado wax walba dhahda keen maalintaasuu ibaadhay sideed beebar buu iga buuxiyo cadcad sideeddii beebar markuu dhammaystira buu hi saxiix ila waxaan adaan maanta o dhan kaa qorayay markaasaan ku uhi markaad akhrinta ku celiso ee aad akhridamaan saxiixaya u xanaaqay sagaal saaca beenaan marayna casarkii dabadiina waa lay keenay siduu akhrii karaa wux intaaso dhan qorayay waa dhib soo maaha laakiin ka waran haddaan saxeexo oo wuxuu doono qortay indhibi soo maaha hadde waxaan kuhi ilaa adigu akrido
haba saxiixi maayo warqad kasta hoostaad ka saxeexaysaa mar haddii saxeexagaa ku dhacay qalinka halkaa ku yaallaa waad waad ictiraafsantay
waa qiratay la mid tahay waad qira waxa halkaa adaa qoray weeye macnaha hadhow haddii wax kale meesha la geliyo ood leeda kiiskaa igu oga intaasaan dila intaasuu dhacay intaasuu sameeyey waxaasuu sameeyey waxbuu kharbiday waxbuu qarxiyey oo meesha lagu qorto oo aad adna saxeexdo cidi kaa dulqaadi mayso waxaan horta ku celi waa xaq wuxuu kuma celin karaa saan ku celin karaa waa naanaysi jirno ninkan sirdoonka haystaa markaan isku xanaaqno magaciisa uguma yeeran jirin muuse qombar baa loodhan jiray horee qombarow baan odhan jiray waa markaan isku xanaaqno cidyahaanu isla tagnay waxa weeyaan muslimiin badanna wuu liqliqay muslimiin bad badan cidaamkoodu cunay ninkii eed ummadda ka galay aniga ma baari ma ma baari uma noqonayo mana qarinayo cidaamkoodu cunay qaar laakiin wuxuu isku dhejinayay xilka ahaydna waa waayey afka ku lugeynaya marka iigu dambeysay aniga inuu noolayna ma garanayo wuxuu ihi xaq buu kuugu leey inaad ku celiso waa kelmad runa bay noqotay wuxuu og yahay sirdoon ahaan anna waan la fahmayaa dib uu akhriyey markuu akhriyey waraaqi halkaa dhigay ayuu laba erey weydiiyey sheekhaadna sunni laba isu ka qaban la buu yidhi wejigaaga iyo muuqaalkaaga iyo saygaaga iyo diintaada iyo dacwaddaada waan aqaanaa buu yidhi da'daa tahayna waan arkayaa haddana argixisaad ku eedaysantay waxaan kuhi anaa kaaga jawaabaya dhib maaha mishkiladdu hadday tahay baan kuhi adiga iyo aniga labadiinayna dhex marayso waxba lamaad yaabteen dhibaatan matan adgixisana ma noqdeen baan kuhi laakiin halkan taawar dheer oo fooqaa ku yaalla oo siitiyada ku daylaalo nimanka xafiiska waa gaalada ay meesha haysta ingiriiska waxaan kuhi ninkaa cadi halkan fadhiya ayaa qorshahan wata wuxuu idiin soo yeedhiyey aa ku shaqaynaysaan shib buu yidhi jabo kama bixin walaakani kama bixin mid kaleaan ku weydiinayaa buu yidhi wuxuu waxaan oo dhan miyaad ka lur baxaysa inaad markhaatiga lur iyo dhugmatigeeda keento saan haa mid qodob kastaan qoray waxaan diyaaru ahay dhugmati cadda inaa markhaati inaan keeno intuu qalinkii waraaqii dhiga bidhi horta adiga ayaa kuu shaqeeya anigii sirdoonka ahayn baan waxaan waxba ka haynin waxaan ku idhi intaan waan yara qoslay waxoogaa dhorshan raaxadeeyey laanna nimanka way ii jabeen soo maha waxaan ku idhi idinka waxaa idin shaqeeya in yaroo kooban oo amshahar siisaan oo weliba aan daacad idin ahayn oo balweystayaal ah waa garowsiyo waa sax aniga ayaa ii shaqeeyaan ku idhi aniga waxaa ii shaqeeya ummadda islaamka ee dalkooda iyo diintooda ilaashanaya xog hadday soo helaan oy garan waayaan way ila wadaagaan baan kuhi ani markay ila wadaagaanna afkooda kuma dhaqmee intaan waxaa la hubiyo ayaan idhaahdo bal itusaa sidee yihiin markhaati maxaa le kii saasaan ku ogaadaa baan ku idhi yacni inaan dad shaqaalo ii shaqeeya haystana waan u sheegay kiisna kuma qaba ilaa haddaan idhaa dad baa ii shaqeynaya tiimkaasina waa dembiila ana dembiilahay soo ma laakiin dadweynihii saalixiinta ahaa wey marka sirta inaan ka horeyno waxay ii qireen maalintii stadionka hargeysa boqolka kun ee qof ay ku tukadaan ciidda annagoo taagna guntar ninka la ydhahan xagga dambaan ku sheegi doonaa insha allaahuye guntar ninka la yidhaahdo ee jermaniga ah ayaan taariikhdiisa ka sheekeyay ninkaasaa maalintii sir arrintii soo baxday ciid carafay ahayd oo waxaan ka hadlaynay ciidoo weliba nimankii shayuukhda ahaa ee xaafaduu joogay waxaan ka sameeyey ayaa ii soo ashkatoodo ihi magaalado dhan saynu ka wada hadallo adiguna maanta musallahaad leedahay wadaadii musallaha tahay weyne stadion yani kubadda lagu cayaaro weeyaan ayaan joogaa ninkii baan taariikhdiisa ka sheekeeyey ninkaa waxaan garanaya isagoo dhallinyaraa ayaan garanayaa wakhtigan laakiin maalmihii uu waxaan samaynayay ka hor kiyo garh la baxay garhkii bar aad moodo wax xino buniya u eeg qaybi caddahay si u gaboobay aan arkay waxaan ku wareer ninka saan u eeki waa maxay ninka saan u eeki waa maxay ninkii buu ii sheegay waan gartay ninku laba jeer ayaa ayuu mastaafuriyey ina cigaal laba jeer ayuu ina cigaal mastaafuriyey waktigani waa wakti dambe markaasi maalintaasaan ka sheekeeyey taariikhda mar uu niman jabhada daydaygu ay jireen iyo dumar iyo xumaana lagu soo eedeeyey nin dadkii dowladda kamida sirdoonka idhi wareer nimankan iyagaa sirdoonka nagaga horreeya buuri ilaahay ballan buu qaaday waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin haddaad adigu mujaahada fii sabiililahi la timaado dadaal dariiqa ilaahay ku dadaasho iyo subusha khayrka aad raadiso ilaahayna wuu qusinaya subusha khayrka dariiqada khayrka muxsiniintana waa la jira saan ka soo baxnay oo guul ilaahay
sheekhana markii aad timid wilaayaadka islaamiga maxaad ku aragtay su-aal wanaagsan waxaan leeyahay markii ugu horreysay aan soo gaadhay wilaayaadka la yidhaahdo wilaayaat alislaamiya wilaayaadka islaamka maxaa loo odhanayaa wilaayaadka islaamka soomaaliya ma meelaan wilaayo islaam ahayn baa jirta marka wilaayaad islaamiya xukunkaa la bixinayo lagama eego mujtamaca meesha ku sugan meeloo mujtamaca ku sugani aqlabkiisu uu muslimiin yahay baa noqon karta wilaayad kaafirada sababtoo cidda xukunka haysataa ayay wilaayadu ku dhacaysaa iminka ethoobiya ma wilaayo kaafira mise waa islaam laakiin dadka muslimiinta badan faransa intee malaayiin muslimiin ku sugan hindiya intee walaaya intee muslimiin ku sugan yacni lambarka muslimiintu ama ha yaraada ama ha bato laakiin siyaasadda ayaa hogaaminaya ciddaasaa qaadanaysa nidaamkaa la fiirinaa xukunkaa la fiirinaa meeshay riddo iyo gaala haysato waxa weeyaan wilaayo islaam lama odhanayo laakiin soomaaliya waa dhul muslimiintu ay leeyihin oo caalam islaami ka mid ah ummadda soomaaliyeedna waa ummad islaam ah jumlad ahaan laakiin wax ridoobay oo diintooda intay ka baxeen la dagaalamay waa badan yihiin waa jiraan ilaahay subxaana watacaalana ma badiyaan leenay kuwa ilaahay ummaddana ha ka qabto aan leenay waxaan uga hortegayaa intaa u fasirayaa war xumatashiilada odhan doona meeshuu ka tegey islaam uma haysto dadkii uu ka tegey uu ka dhashay war xumatashiil baa odhan doona islaam uma haysto dadkaygii aan ka imi waa dad muslimiin ah laakiin xukuumadda murtada shareecada islaamka bedeshay iyadu markaas de waa xukuuma murtada weeyaan marka wilaayaadkan islaamiga ee shareecada lagu dabaqayo markii aan soo gaadhay waa nuqdada koowaad aan ka hadlayo shaygii aan arkay waxa uu noqday shay aniga noloshayda oo dhan ku cusub yani nin waaya soo jiraanahay nin weyno waaya soo jiraanahay cimrigaa aan joogay waxaanan hara u arag baan ku arag waxa weeyaan tadbiiqu shariica alislaamiya fi lardi alwaaqic in shareecada islaamka iyo kitaabkaiyo sunnada lagu dhaqo dhulkasi dhab ah oo run ah oonay inkiraynin yacni baciid iyo qariib mid dheer iyo mid dhow aanu inkiraynin mid gacal ah oo nusrada islaamka u taagan iyo mid cadowga xataa cadowga uu qiray kala dambaynta iyo xukunka ee islaamka waa mid si wanaagsan u shaqaynaya xataa dadka dhulka kale xukuumaadka murtada joogaa ay u xukun doonaneen bal dibadaa looga xukun imanayo ay noo qireen ayaan si dee anigu ilaa weliga intaan adduunyada joogay soomaaliya shareecada isku xukumaysa soomaaliya ilaahay way ku caabudaa waa isku guursataa shareecada islaamka towxiidka ayay towxiidsataa cibaadaadka ay la timaadaa dhaxalka ay ku kala qaybsataa laakiin markay noqoto xukum anigu mayna dilaacsanin meel laysku xukumayo shareecada islaamka laakiin laba boqcadoodoo yarar baan arkay shabaab intii aanan soo bixin adduunyada wax islaam oo shareeca ah oo la fuliyey mid waa markaanu joognay mukhayamaadka dhulka gumaystuu naga haysta ethoobiya ee aan stedi statankii tagnay wadaadadii xoogaa intay surursadeen meeshaanu joognay mandiqadii dulcadla meeshaanu degnay dulcad la odhan jiray ayay idhaahdeen shareecada aan filo tuugaa bato dhacaftay meeshii boolisba jira maogta waxaa la deedna wadaadadii qaybo ka mid ah iyo odayaasha iskaashaday maxaa la sameeyey markaa waxaa la sameeyey xukun yani xuduud islaamoo la fulinaya intay ugu weyn tahay karbaash intuu karbaash ugu weeyey farda jeer khamar waa cabay wuu sinaystay ee, boqol sheedal ka jar laakiin mid dhagax lagu dilaan muu soo marin xuduudda qatliga maada samaynayn xuduud qatlina lama samaynin hadday wax fulinayaan calalaqal dee nidaam ahaan esnan bay hoos joogeen oo wakiiluga ah xabashida maamulka xabashida calalaqal inay is afgeliyaan bay ahayd oo aanay ka hor imanin odhan war dadkeeni dee booliis uma tiidaan kala celinne eh noo ogolaada ilaa soodinka tawxiidka uma qolan sharcada ku xukumayna lahay marka waxaan sharcadan ku xukumayna kamay haysanin sanad bulshada iskuma raacsanaa wadaadada way kala qaybsan yihiinoo macarikada kuma wada jiraan markiiba waxaa bilaabantay wadaadadaadkii markii meesha ka muuqday in bamba loo hordhigo kadinka dam lagaga nixiyo oo mid kaloo baqaar markas bamba lagaga hornixiyo qam oo mid gurigiis inta loogu dhaco bee- beeshaygii qorigu haystay barkintiisa laga qaato inta qori for lagaga qabto waa karta oo yaa saa samaynaya waxaa samaynayaa cisaabaad jabhaday iyo wax soo maray Intaa Oo la- yarta ay hoosta- diidan.
intaa yar baa la diidan yahay Waa gartay.
halkii bay ku joogsatay Mhm.
laakiin ayaamay run soo ma doonaysid tuug wax qaada iyo mid khamre caba iyo mid habla halkaa labo waxbaa la waayay Mhm.
taa waa mid waa karta marna hargeysa haydo waa markii hargeysa lagu soo noqday hore bilowgii sagaashankii Mhm.
sagaashamaadka bilowgiisa hore bay ahayd ninkii daar axmed yonisuna ilaahay subxaana wa tacaala hadduu adduunyada dhintana haw naxariisto xabasho baa qaadatay hadduu meel nool ku jirana ilaahay farashaa siiyo annana hau gargaaro annaga nolol baana lagaga qaatay Mhm.
waa kii hargeysa ka fuliyey xuduud soomaaliya laga fuliyey tii horreysay shan dumara buu dilay oo dhagax ku dilay Mhm.
oo qiraal ah oo lena dahir annagana dahir leh Mhm.
shan dumaroo lena dahir ayuu dahiray oo bulshadao dhamina la socotay Mhm.
labadaa waxaan ahayn noloshayda oo dee taasina wax iska daari oo yimi bay ahayd Mhm. waa tahay wilaayaadka u imow wilaayaadkii baanu imanayaa waa garta tadbiiq yani shareeca islaamiya oo lagu dhaqmayo si run a loo fulinayo ayaan arkay waana qodob igu cusbaa waana waxaan niyaddayda aan dee ku hayaan u soo jirooday baabaha Mhm.
inaan ama wax ku biiriyo Mhm.
ama hoos harsado qodobka labaad een, shay yani markaa igu cusub waxaa noqday inta aan dhulka joogay aan- anoo yar iyo anoo weynba indhahaygaasi haddaan xayaatada f- yani kaashifka ee daahirka aan u soo baxo Mhm.
indhahayga iyo dhegahaygaasi munkar may waayi jir Mhm.
munkar la arko mid la maqlo mid qalbigu ka xanuunsado Mhm.
oo qof diin lihi aanu aqbali karayn munkar daahira kuma arag alwilaayat alislaamiya wixii qarsoon ilaahay baa xisaabin inuu shaqo ku maliya bini aadan wax qarsoon weligiiba waa laga heli jira Mhm.
yacni munkarkuna markuu qarsoon yahay adiga ma ku dhibayo waxaanan arkaynin oo munkarka qayb ka noqonaya dumarka qaawan ama shibla caariya wax qaawan u eg Mhm.
bale xijaab ka taya badan xijaabka aan ka imi mantaqadan ka imi oo arki jirtay ee aan arki jiray mid ka sii shuruudii sideed ahaa uga sii dabaqaad badan Mhm. baa wilaayaad ku arag ayaad wilaayaadka ku aragtay waxaad arki kartaa gabadh muslimada oo xijaaban oo xubin yacni walow far ha noqotee Mhm.
xataa walow labada indhood aanay ku muuqanayn ma garanayo hagoog si ay u saarayaan Een, macallimad baa waxa ay igu tidhi waxaan ka shekiyaa ardayday hor fadhida mid ka mida inay hurdo Mhm.
iyo inay la socoto ay arkayso waa tahay waayo buu yidhi wax yacni si taatika loo sameeyo indhaha lagu diday Mhm.
ayay gashantay markaas macallin waan ku arkayaa waa garta adigu laakiin indhaheeda ma arkaysid waa tahay yacni waa waxyaabaha halkan ugu imi markaasi weeyaan waana waxa yacni shareecada la dabaqay kow Mhm.
iyo xijaabka sidaa loogu dhaqmay laba Mhm.
madaariska dadka diinta ku hubaysana kubkoodu iyo curcurkoodu daahirka yahay ka soo baxayaan saddex waa waxay noola dagaalameen Mhm.
inay wanaagsantina way qirayaan balad hoo fiirso qodobka saddexaad aan arkay een adduunyada intuu ka jiraaba ay yar tahay Mhm.
waxaa la yidhaahdaa nidaam laa fawdata fiih Mhm.
kala dambayn nidaam iyo idaaradeed oo isdhexyaac waxa la yidhaahda iska horimaad aanu jirin Mhm.
ay dadku nidaamkaa ku wada dhaqmayaan iyo weliba waxaa ka sii xeel dheer waxa la yidhaahdo yacni markaa yacni indibaad yacni cadamu alkhuruuqaat yacni fi nidaam waalawaamir Mhm.
inaan qofku saawiyadda sharciga waxii la amray Mhm.
ee cidda xuduudda ilaalinaysana ay doonaysa inay dadku ku toosnaadaan Mhm.
aan khuruuqaad iyo feedho jeexayn Mhm.
aan lagu samaynaynin Mhm.
waa waxaan halkan ugu imi wixii markaa meelo naadira amaan la arkayn ka dhacay aanu shaqo kuma lihi Mhm.
laakiin waxaa daahirkaa baan ka hadlayaa aad iyo aad qodobka afraadan kusoo gebagabaynayaa waxa uu yahay Mhm.
waxaan la dhacay oon arko waxaa ka mid oo la daawado laguna farxo een, bandiiradda madow
raayada tawxiidka sida markaa shajaradii qur'aanka ilaahay ku sheegay oo kale Mhm.
ay dhulka markaa ku qotonto hawo sare oo inta kor loo laliya bahal yani bandiirad qurux badan oo madow ay xagga sare ka ka lulan waa shicaarka shareecada islaamka iyo tawxiidka iyo jihaadka weliba waa raayadda sawdaa waa raayadda jihaadka ee shicaarkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam u ahayd nebi maxamed hadduu xataa fariiq dirayo xukun fulinaya calan buu u dhiibi jiray ciidanna warkiisa badaa markuu diray rada sawda ayaa markaasi uu siday raayo cuqaab la odhan jiray markaa yani shicaarkaasi waa mid diinta islaamka iyo sunnada ka sa anoo hargeysa joogoo dhigaya kitaab oo waliba meel xaafadeeda ka mida ka dhigaya ayuu nin su-aal xalqadda igu weydiiyey markaasuu yihi sheekhaadanu calanka madow ka warran buu yidhi waxaan horta calanka madow marka hore ee tawxiidku ku qorayan calankan tawxiidku ku qorayan horta siiradu leeyo sunnada halku kaga jiro iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam calankiisa waxaa baan u sheegay horta kaas waa halkaasuu sanad ka haysta horta ogow baan ku yidhi laakiin baan idhi calanku maradu ama magacu waxa ma bedelaan waxa wax bedela manhajka lagu shaqaynayo ee hadafka ah waxaan ku idhi raayo tawxiid hadday tadbiiq shareeca iyo kitaab sunna lagu dhaqmaya ay tahay waa raayo saxaan ku idhi hadday tahay baan idhi halkaa tawxiidka lagu qoro hoostana khamriga lagu cabayo oo lagu sinaysanayo oo xukun daaquud lagu dhaqmayo shayna maaha baan ku idhi marka raayadii aan doonayey waataan maalintaasi feeliyaanu imi ilaahina subxana watacaala way soo waafajiyey wabillahi tacala tawfiiq sheekh aadan dadka qaar waxay kugu dhaliilaan inay habbooneed in dhulkii aad ka timid ee waqooyiga iyo magaaladii hargeysa aad ka hirgeliso jihaadka aad u timid koonfurta soomaaliya halkaasoo looga baahan yahay in la gaarsiiyo jihaadka arrintaasi maxaad ka leedahay su-aashaasi horta waa su-aal aada u weyn oo wajihina aan la isweydiina way habboontahay waxaan leeyahay aadan sunno keliya kuma wajahnie cidda waqooyiga soo hijrootay oo dhan waa garta aa lagu jiheeyaa waana fadhi kudirarkaa la isku weydiiyaa reer waqooyiga kawaadirtiisii waaweynaa ama nin culimaa ha noqdaan ama nin abwaana ha noqdaane dee jihaadan koonfurtay u soo yaacayaane maxay hargeysa jihaadka uga fulilay maxay hargeysa jihaadka uga uga fulin waayeen ee halka ka soo dooneen waxaan leeyahay jawaab baan bixinayaa waana la isweydiiyo waa munaasabe jawaabteeda si fiican dhegaha lai aamanaysiiyo insha allah biidn illaah dhowr qodob baan kaga jawaabayaa qodobka koowaad haddii raayadan jihaadka boqcad dhulka ka mida laga taago oo jihaadkuna uu noqdo mid halkaa ku qumay oo ka hirgalay waajib waxaa ku ah sharci ah qof kasta oo arrintaa awood u leh inuu u soo hijroodo goobta ay raayada jihaadku taagantay una gargaaro walaalaha jihaadka markaa meesha ku sugay ee bartaa jooga oo hataa waxa ugu yar uu samayn karaa waxaa sawaadul acdam bay dhahaan ay culimmadu yidhahdaan waa inuu higilka u buuxiyo taas waa qodob waa waajib sharci ah oo weliba uu taakilayo marka aad waxaad aaminsantahay halkaad ku nooshay ka hirgelin kari weydo ee aad la jahri weydaad laguu diido inaad ka hijrooto inay tahay waajib waajib noqonayso waata labadaasa horta gundhig oo ah weji kale aan uga jawaabo su-aal anigaa ku soo celinaya dadka waxaan rabaa inay sheegaan maxay tahay sababta nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay madiine ugu hijroodeen iyadoo oo makay u dhasheen waxaygana lagu bilaabay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dhulkan aynu ku noolay boqcadda ugu nooli ugu fadliga badan waa muxuu nebi maxamed uga hijroodiye saxaabadiisuy madiine u qabteen ay u tageen miyaanay mushrikiin wathaniyiina ayaa saddex boqol iyo lixdan sanam u yaalleene inay bartaa uu jihaadka ka bilaaba miyaanay ahayn oo iyadu uga mudnayn in laga xoreeyo qurunka shirkiga iyo mushrikiinta jawaabtaas dadka su-aashana weydiinaan hor dhigay hadday ku margadeenna anaa jawaabta siinaya waxay tahay nebi maxamed wuxuu helay calayhi salaatu wasalaam dhul carasan u ah inuu ku beero dacwada tawxiidka dhulkaasoo aqbalay in ilaahay lagu caabudo si xorriyad ah dabadeedna shareecada islaamka lagu dabaqo kabacdina lagu diyaargaroobo oo la nadaamiyo juyuush la tadriibiyo la tababaro markay u dhammaystiranto markaa dhammaystirka diyaargaroowguna uu u soo noqdo mako madiinay noqotay meeshaasi ansaartii rasuulka ayay noqotay caleyhi salaatu wasalaam markii maca xabasho lagala kulmay wixii lagala kulmay nusrada laga helay kabacdigeed madiinuu amray ilaahayna wuu ogolaaday nebiga u idmay caleyhi salaatu wasalaam isaguna u qaxay ciidankiibuu diyaariyey dowladdii islaamka ayuu saldhigeedii koowaad ku dhisay dabeedna maalintay u gaadhay halkuu hadafkiisu ahaa waxa uu soo laabtay isagoo wato nebi maxamed toban kun oo ciidan ah say laakiin u eegiin waxa weeyaan waa mudajaj bisilaaxi wa aalat alxarbi qalabka dagaalka oo dhan baa u dhan wixii dagaal looga baahnaa ciidamo ku hubaysan oo toban kun ah ayuu mar keliya maka ku soo galay saacad bay ku qaadatay nebiga caleyhi salaatu wasalaam maka inuu ku qabsado masqadu ra'si halkuu ku dhashay laga qaxiyey ee yidhi kaama tageen dhulka ilaahay baad ahay meesha ilahay dhulka ugu jeceli rasuulkaaguna dhulka halka ugu jecelyaa tahe haddaan layga kaa eryin kaamaan tageen wuu soo laabtay waanuu xoreeyey haadaa hadafu alawal wa haadaa hadafu athaani taa horaan sheegna waa hadafka koowaad ayaan u nimi halkan inaannu raayadan wixii aanu ku tari karno iyo jihaadkan dadka walaalay halkan jooga aan ku biirinno tale iyo taween waxay doontaba ha noqoto marka labaadna aan u diyaargarowno tii aan markaa naloo canaananaya imika leeya halkaas miyaana u baahnayn ee aad ka timaada aan ka nimi inaan u diyaargarowno weeyaan sababtuna markaasi aanu u nimi waa taa waa tahay n gobolada waqooyi sheekh aadan maanta waxaa ka jira hay-ado iyo ururo ka shaqeeya faafinta kiristanka sidoo kalena fasahaad iyo dhalaro ku haya bulshada waayo cidda mas-uulka ka ah mashruucaas wallaahi waa arin yacni in badan in lais weydiiyo dhibaatooyinka ka dhacaya gobolada waqooyiga barabixin caqiido diineed akhlaaq iyo caadaad iyo macaamilo dadka intiiba xataa aadaminimadii qofka suqu maaha insaan aadamigu mukaram soo maaha in la weydaariyo oo xayawaanka hoos maro ayaa ka socota oon loo aaba yeelinaya yaa ka dambeeya yaase mas-uuliyaddaa lagala xisaabtamayaa ama yaa geysanaya gadaafooyinka shabakaadka kiristaamaynta iyo kooxaha fawaaxishka cidda ka mas-uulkaa horta ii qaba marka koowaad oonan cid kale ku labaynayn kaalinta koowaad waxaa u taagan talisyada iyo maamulada ka jira wadanka ee maamulo goboleedada ah ee talada iyaga gacantooda ay ku urursan tahay marka koowaad iyagaa ka jira waxay oggolaadeen ayaa meesha laga wadi karaa wixii ay diidaanna lagama wadayo leanno dacwaddii xaqan ka wadnayso noomay diidin iyagu hadday kan diidi lahaayeenna maa laga wadeen marka waxa weeyaan waxaa lagu shaqaynayaa shaqaalaha ka shaqaynayaa oo dhan waa iyagoo arkaya oo raalli ka ayay fulayaan marka xilka koowaad nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa min cabdin yastarciihi allaahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wahuwa kaashin liraciyatihi ilaa xarama allaahu calayhi aljanna addoon ilaahay xil ummadeed u dhiibay ma jiro oo maalintii ajashiisu dhammaatay ilaahay nafta ka qaaday oo raciyaddiisa khiyaaneeyey khiyaanada diineed ee ummad caqiida laga qiyaamaye dhaqankan mid ka xumi ma jirto ilaa hadduu jira addoonkaa ilaahay jannada uu ka xarimay abad waa marka uu yahay murtad shareecadii beddelay laakiin markuu yahay muslim aan shareecada bedelin ummadda laakiin khiyaaneeyey culimmadu waxay leeyihin taxriimku kulli ma noqonayo ee wuxuu noqonayaa jus'i oo wakhti baa jannada aanu gelaynin oo naar uu ku horaynaya laakiin mar hadduu ahlu tawxiid adduunyada kaga baxay waa inuu markaasi jannada ku dambeeyo labadaasay markaa noqonayaan kan waxaan u qadcinay wakhtigan jooga waa mid tabdiil sharci allah ku sameeyey tamaaman khiyaanada ugu weyna caqiidada ummadda iyo shariic iyo wixii diinta islaamka u bedelay kaa isaga meel looma hayo waana kuway maanta yihiin maanta waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaa ka mas-uul ah cidda xarikaysa dhaqdhaqaaqinaysa faraha kula jirtaana waa kaniisooyin saddexa kiniisadda kaathooliga ee ugu weyn kiristaanka iyo kiniisadda brotestaanka iyo kiniisadda ortodhogaska iyo wax lagu magacaabo haayaadka samafalka majaalaadkooda kala duwanna leh dhakhtarka ayay ku soo gabadaan iyo caafimaadka aadamaha iyo midka xoolaha ay sumeeyaan weliba waxay ku soo gabadaan tacliimta iyo barbaarinta oo meelahay fasahaadiyeen ugu horraysa waxay ku soo gabadeen arrimaha bulshada wax arrimo bulsho la yidhaahdo iyagu waxa weeyaan markaasi dee waaba cidda hadafka koowaad u socota ee kula heshiisay calmaaniyiintani dimuquraadiyadiina waddanka ka dhigaan marka dimuquraadi horta waxaad ogaataa laa calmaaniyata ilaa fildimuquraadiya calmaaninimo wax waliba aasaas iyo farac soo ma kala ahaa dimuquraadiyaddu calmaannimaday u tahay aasaas haddaan dimuquraadiyada calmaanimo ma jiro islaan shareecada islaam calmaanimo lama dhexgelin karo markay dimuquraadiyad dimuquraadiyayna leeyihiin ilxaadka iyo inxilaalka iyo diinla-aanka iyo dhaqanka beddelka iyo qofku wuxuu doonaba inuu sameeyo wuxuu rababa waa inay markaa helaan dimuqraadiyad nimanka wata weyn markaasi waa nimanka aan soo sheegay qodob cidda saddexaadee ka mas-uuli waayo cidda saddexaadee ka mas-uulkii waxay noqonayaan waa cumulo ama waxaa lagu tilmaami karaa calooshooda u shaqaystayaal nimankuu muraadkooduba ahaa maalin la casuumo buu yidhi soo ma muxuu lahaa tima cadde wa- maswaabaydii lama dhuunyadiyo midho dhunkaaleede manfacaan la cunin baa jiro mawdka kuu sidee eh maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda naatoodyada buu yidhi sadkaa uu sheegay tima cadde kuwa ku nool weeye ma ixtiraamayaan diin iyo dal iyo dad dhaqan iyo sharaf midna ma ilaalinayaan waxay u xiirinayaan qof muslima ay ku dhowrayaan ma jirto haba yaraate gacalnimo ha noqoto ama ballan ha noqoto cidda afraaday ka mas-uuli waayo ciddan afraad mas-uuliyadda ama ha diiddo ama ha qaadato laakiin darafay ka soo gelayaan wa ciddaasi waxa ay tahay culimmada meesha joogto aamusan ama aamusnaan wax lagu shabihi karo ku sugan intooda badan iyo caamadii oo dariiqa ku dayatay iyaduna dhiidhihi weyday oo iska aamustay ilaa culimo baa ay arkaysaabee intaas ayaa mas-uuliyadda qaadanaya sida ii muuqata inaan muwaafiq u ahayna waan rajaynaya insha allah
waa tahay n sheekh aadan maamulka somalilan iyo hay-adaha faafiya kiristanka intee ayuu la egyahay xiriirka ka dhexeeya hay-adaha diinta gaalada faafiya kiristaanka iyo dhaqanxumada iyo maamulka meesha ka jira xidhiidh baa ka dhexeeya intuu leegyahay xidhiidhkaasi waxaan leeyahay luqada carabiga waxaa la yidhaha waxaa la yidhaha damji baa jira yacni labadaa shay inay isla falgalaan oo isla dhex- Isku milmaan.
isdhexgalaan oo isku milmaan mar keliyaata waxaan leeyahay waxaa ka dhexeeya xidhiidh ayi daraf jiha aan waxba wax yacni wax u kala soocani ma jiraan aanay jirin xukuumadda camiilka ah ee lagu adeegto ee isbedbedelaya ilaa iyo goortaan ogaa een, waqtigiis dowladdii hore ay burburtay shuyuuciga ahayd ee mulxidadda iyaduba ahayd ilaa intii ka dambeeyey isbedbedelaysay oo dhan waa isku taag waa wada camiil ha usii kala jilicsanaadaan camiilnimada maxaa sababaya inay camiilnimada u kala jilicsanaadaan ashkhaas waxaa jira yacni shakhsiyadda yacni siyaasinimo iyo kaalintiisa siqa nafsi inuu qofku isku yara kalsoonaado xoogaa ay qofka u yara kaaban tahay u yara dhisan tahay oo nimankan gaalada ah la shaqaysta laakiin kana yara cadgoosan kara marba wax diidi karaa marna waxbuu ogolaan karaa sooma ninka intuu jabuuti dayaarad ka soo fuulay ee kasrigiisii madaxtooyaha hargeysa aan ku hakanin ee afkiisa keli cid aan la tashaday ma jira dayaarad toosa addiisaba u raacay ee wiilka yar ee la yidhaahda abey hor fadhiistay ee wixii uu soo yeedhiya aan maqlayne waxa weeyaan horta waxbay ka siman yihiin ta maanta baan xukuumad aan arko hargeysa ka jirta midda ugu camiilsana ugu liidata lianna kalsooni siqa nafsiga baanay qabin tutaliba dadkeedana kama haysato waa aragnimo ay isku halaynaysa iyo aqoon isku hallaynaysana ma laha idan waxa ay noqotay iyaga iyo kuwan kiristaanka faafinaya waxa laa waxay doonaan bay ka ansaxsadeen qodobka kale meesha jira waa maxay damacu dunya soo maaha samaasiray noqdeen samaasirada ma taqaanin dalaal dallaalin weeyaan maxaa la dalaalayaa marka yani dalaalka ma caayayno badeecaduu iibiye laba qof oo isu baahan wuxuu kala iibiyey waxoogaa ka dhifa dheefaa laakiin iyagu diintoodiioo la iibiyeyba dilaal yar laga siinayaa oo dadkii laga bedelay dalkoodiioo la qaataa dilaal yar laga siinayaa dhaqankoodii oo la bedelay baa dha- dilaal yar laga siinaya ummadoodii oo dhan iyo noloshoodii o dhan dadnimadoodii o dhan dilaal yar laga siinaya waa yacni wax yar bay ku maarmeen taasi waxa weeyaan waa qodobka koowaad qodobka labaad waxay ka dhigeen wax allaa wixii masaalix iyagu dowladaha calmaaniga waxay u taageen mataqaanaa waxay idhahdaan annagu waxaanu ilaalinaa maslaxadda guud ee ummadda annagu adduunyadaanu ilaalina bay ku leeyihin qofka waynan la dilin laakiin kay doonay way dilaan iyagu qofka waynan maalkiisa la dhicin soo ma arkaysid betel qofka cirdigiisa waynan lagu xadgudbin waa waxyaabo daruuriyaadka diinta islaamka ka mid a laakiin wax si runa looma ilaaliyo laakiin way sheegtaan waxyaaba ay yidhahdaan waan u taaganay ee maca gaaladu ay yidhahdaan waanu ilaalinay arrimaha maadigaanu ilaalinay soo ma iyagu masaalixdii dalka iyo dadka min waraa'i duhuur xagga dambe ka tuureen waa la iska iloobay goormay xagga dambe ka tuureen bacda irtidaadihim can diin islaam markay nimankan xu- madaxda ah diintii islaamka ay ka ridoobeen masaalixdii dunyadana way ka tageen idan waxaa ku rumoobay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan qur'aankaaba ku rumoobaya ee munaafiqiinta lagaga hadlay ilaahay wuxuu uhi wadduu low takfuruuna كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ومنافقين بي آيات دولك هدليسا ee hijiradii iskaga tegey ee ilaahay uu leeyahay kuwa waxa ay jecel yihiin inay gaalowdaan siday u gaaloobeen oo gaalnimada ku sinaataan nimankani diin way waa ka tarbanyeeyeen macnaha diin waa ka jaqaafiyeen waa ka tageen idan wax islaam kusii baaqiya ma ogola iyo wadaad islaam u hadlayana toona waxay rabaan waxay go-aan ka dhigteen waxay dhahdeen xukunkaynu haynaa waa maxay waa xukun calmaaniya dimuquraadiya shacab buu baahan yahay sooma ma shacab muslim oo kitaabka iyo sunnada xambaarsan baynu xukumi karnaa mise shacab kitaabka iyo sunnada ka farxashay waxay dhahdeen shacab kitaabka iyo sunnada ka farxashay ayaanu xukumaynaa soo ma shacab diiniya ma xukumi karno waa irhaab buu inagu noqonayaa idan waxaa yidhi dadka dhaqankooda ha la bedelo aad soo ma arkaysid yacni nimanka saa ilaahay qur-aanka ugu sheegay waxau yidhi kuwaasoo maad aragtaan sidaa samaynaya ha ka dhiganina gacal ansaar iyo kuwa aad jeclaataan midna ha ka dhigana oo u gargaartaan idinkana idin gargaara hadday diidaan diinta islaamka inay markaasi u soo hijroodaan oo u yimaadaanna ilaahay wuxuu uhi meeshaa doonaya hal alla halkaa ka heshaan ku qabta oo ku dila meel alla meesha kula kulantaan weligiinna markaa ha ka dhiganina gacal iyo kuwa idin markaasi gargaara ilaahayna wuu sheegay nimanku inay isku mid yihiin wakadaalika nuwallii bacda daalimiina bacdan bimaa kaanuu yaksibuun ilaahay daalimiintu isu diray shayaadiinta waaweyn maxaa abaalisadu ay karkaarka weydaarinayaan kuwan makhluuqan kale aadamaha iyo jinka iyo waxa lamidka ah yacni ka weyn ee markaa mufsidka mid kale oo markaa faasiduu sii fasahaadinaya ilaahay iyaguu isu diray oo weli isaga dhigay oo iyagaa is ah sababtuna waa kasbiga xun iyo diintii ilaahay ooy markaa gaalada heshiis kula noqdeen inay markaa la dagaalamaan kuwo ilaahay kitaabkiisa nacay ayay markaasi arrimihii ku taageereen oo ay ku addeeceen halkaa markaasi ayaan ku tilmaamay inay yihiin kuwo mushtarak waa kiristaamaynta intaasaan ku tilmaamaya wabilahi towfiiq waataa sheekh aadan ducaadda iyo culimmada ku nool gobollada waqooyi maxaa hortaagan inay xaqa caddeeyaan oo ay hor istaagaan fasaadka akhlaaqiga ah iyo midka diimeed ee ka jira deegaanadaasi aan in yar iyadana su-aashan xoogaa aan in yar ku yara xakado aan badnayn aan soo ururiyana lianna su-aalaadka miisaanka leh ay ka mid tahay waxaad igu tidhi culimmada iyo ducaadda maxalliga meesha jooga maxaa u diidaya inay xaqa caddeeyaan oo ay ka difaacaan ummadda fasahaadka caqiidaya akhlaaqda horta markaad caynkaa igu tidhi culimaad i weydiisa soo maaha culimada labaan u qaybinaya culimo dee isamka culimo qaadanaya oo diintii yaqaano dee culimo ah oo dadka culimo u ah iyo culimo culimo iska yeelyeel ah laakiin shayaadiina culimo iska yeelyeel shayaadiina jawaabta soo socotaa culimo iska yeelyeelka ugama jawaabi doona iyaga waan qadimaya culimo iska yeelyeelka culimo iska yeelyeelku labaan u qaybinaya waanay kala daran yihin midi waxa weeyaan waa shicaarka diinta islaamka ayuu ku dhuumanayaa waa munaafiq isagu bale sirdoonnada wuxuu kulminayaa maraykanka iyo ka ingiriiska iyo ka xabashida iyo ka maxalliga ee xukuumadda maxalliga ee meesha jirta ayuu intaba ka qaadanayaa biilka kaasi cadow kastoo diinta ku soo duulay isagaa kaga xun munaafiqiintu maxay u noqdeen adarkal asfar minaar maxay u galeen leanna waxay muslimiinta kaga dhibaato badan yihin gaalka caddaystay ee asligaabay kaga dhibaato badan yihin soo ma kuwane weliba culimmada sheeganaya sidaasi iyaga ma culimaan ku daraa marka waanan ogahay oo waanay jiraan oo aniga waa layga sheekaynine waan la jaalisay oo waan isdhex gallay oo waan la dooday oo iyagoo hadlaya oo iyagoo sirdoona oo iyagoo riboodka bixinaya baan arkay anugu kuwaasi iyaga tirada kuma jiraan halkaa inaga dhig kuwa aan kuwaa ka dhicin baa jira laakiin halkan kuwa gaadhsiinaya gaadhsiin maayo iyaguna qof qoomkan culimmada sheeganaya bay ka mid yihiin iyaga waxaa xaaladaha yacni taqayurkal axwaasha ayay la taqayuraan ama xaaladaha markay isbedelaan ama dowladuhu markay isbedelaan ayay isla bedelaan macnaha waa waa wadaado inta badan siyaasad iyo casabiyad ku xidhan siyaasadda meesha ka jirta hadday la cayaarayaan oy la gaardinayaan ama casabi ahaan kursiga ninka fulay uu raaskoodii yahay ninkii culimada shalay halkaa masaajidka ka baxay waxaana jira kan qabta ah, meesha fasaad baa la samaynaya kanaa la samaynaya qaylqaylinayaba maaha wuxuu la gaardinayaa kursiga ninkan fadhiya wax allaale wixii uu isdhaahdo waxbay taxasaxayaanoo kanay liddi ku nahay ay is idhaahdana isagaa ka hortegaya amiiraalmu'miniinka ha la dhowra buu leeyahy dowladda ha laga dambeeya buu leeyahy ammaanka ha la ilaaliya buu leeyahy war dadkii baa la kiristaameeyey ware ammaanka miyaanad arkeen shalay daydayba ayna baabiyey dhulkan wada kharaabado ahaa ayuu leeyahy war dhaqankii baa la bedelo qowmuluud baa la nashriyey waree xukuumadaha ku bixin dacaayadda ka daayima dadweynaha ku kicinaysaan amniga ilaalinaysa halkaasuu ka miisaya kaasina aniga culimmada iiguma jiro haddaan u soo noqdo jumladda culimmada noqonaysa iyo ducaadda u taagan ee anigu niyaadkooda iyo waxa ii hooseeya ilaahay baa yaqaani laakiin daahirkoodu aan dee u aqoonsanayno culimo iyo ducaad yihiin waxaa ka hor jooga waa shay aniguna aan ogahay iguna gaar ahayna dadka kalena ay igala og yihiin alkhawf walmahaaba ayaa la yidhaahdaa wax la yidhaahdo fulaynimo iyo inay waxaan meesha joogaa meeshaan waxaa jira bahalka la ydhaha libaaxa mataqaana libaaxa noloshiisa cidimaha weysata soo ma ya waa saas aarkuba hadduu soo lalabo laga laleemooye gaashaan in low u dhigaa waa la aan jirin buu dhin cabdilla xasan argaadada soo diyaariyey oo inuu jeeyaha ku saaro rabo soo boodaya ninna isma hortaagi karo libaaxu markuu dhinto goormaa raqdiisa la cuna markay hogo dho dhogortu ka hoolanto ee bulbushu ka dhacdo ee diirku ka dhaco ay macashimbiro cunaan haddayba waxaanay ka baqanayaan wax jira oo mar laga baqan jiray uu ahaa waa libaax sugaya in qoloftu ka dhacdo beri hore dhintay waa hadduu libaax yahayba waa dacwo dhimataan oo dhan kalahay waxaan meel laga baqdo ahayn ayay ka baqanayaan caruuri cabsiis baa ladha caruuro cabsiis naftiisa u il daran oo abey uu sii laalaada shalowbu ka dhacaya le abey iqabo yaan dhicine ayay ka haybeydaysanayan wax moodayaan marka waa wixii rasuulku inoo sheego waxa weeyaan sababtu waa alwahnu asaabakum alwahnu sooma rasuulka odhan muxuu yahay wahnigu ya rasul allah alay salatu wasalam nabiga la weydiiy wuxuu uhi xubu dunya wa karaahiyat almowt adduunyadoo la jeclaado geeridoo la nabaqcado halkaa way taallaa adduunyadoo la jeclaado waxaan ogahay rag culamo ah oo diin loo cilmilaan garanayo oo xoogaa dhaqaalahooda mu'asasaadkoodu ay la fiican yihiin diintana dabeedna yidhi maslaxaddeeda waa inay waafaqdo hadduu masaajidku camiran yahay ama macadku haystaa u camiran yahay bes waa u dhantay adduunyadu waxa ka rogmanaya maxaa ka gala isaga marka maxaa ka gala markaasi waxaa rogmanaya waxba kama gelin waxaa laga yaabaa xalqadda masaajidka u buuxda waxaa fadhiya baarlamentarigii oo kuwa sharciga dejiye idhaahdo sharci adduunka lagu maamulayo annagaa dejinaynaa wixii la xadar xadar laga dhigay xaaraan annagaa xarimaynaa wixii la xalaalaynaya annagaa xalayno nimanka idhahdo weye waxaa fadhiya abaanduulihii ciidanka ee madfaca ku daqiiqda markaa la yidhahdo labalaba labalaba labalaba d berbey soo baxday labalaba d madfaca lalaba dhig markuu maatada laynayo madfacuu labalaba u dhigaya iyo toban toban haddana safka awalkuu fadhiyaa dersiguu dhiganayaa soo ma arkaysid wasiirkii baa fadhiya ganacsadii baa fadhiya oo hadduu doono qaanuun rabowiya ku dhaqmaya yacni xalqadani dadkan may beddeshay may Ha, tanuu la dhacsanyay markaa hadduu maalin keliya xaqa la jahariyo laba miday noqonaysaa inay dadkan raacaan isaga oo xaqa raacaan iyo inay isaga ka hor yimaadaan ay ku kacaan labadaa miday noqonaysaa soo ma idan wuxuu tafaadinayaa intii ay kaa hor iman lahaayeen laakiin intaasi hadday Waa isugu tahay.
dhacdo ma rabo in la luro ina cigaal wakhtigu joogay nin oo haayad iqaasa ah haystay ayaa weeraray jawaab buu siiyey webigii xaaraanta ahaa buu ku jawaabay iyo xoolii agoonta maya buu yidhi webigii xaaraanta ahaa waa haayadiisa samafalka uu carabaha ka soo qaaday moogtay iyo xoolihii agoonta maya buu yidhi waa jawaabada soo ma arkaysa marka waa haddaadna qanjiiriso annaguna waanu ku qanjiirin dabeedna qanjiirada ay iska ilaalinayaan wadaadada qaarkood Een, waxaan leeyahay arrintaasi shareecada islaamku ma ogola kitaabkay akhrinayaanna waxaa weeyaan kitaabku waa xujatan laka wa calayka sow maaha arrintaa wuu diidaya wadaadadaana waa naseexo haddaan canaantayna waa iga naseexo waxaan leeyahay sidan si ha ku bedelaan waan idin ogahay oo cabsi waa idin haysaa laakiin ma dadka idinla xejelinaya diinta mise naftiinna hal xadiisna waan xasuusinayaa oo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam waa xadiis horta ugu yaraan meelo kalena waa ku jira ibnu maaja sunantiisa ku jira sheekh lalbanina waa saxiixiyey nebigu wuxuu yidhi alaa laa yamnacana rajulan haybatu nnaasi an yaquula bixaqin idaa calim dhegeysta buu yidhi nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuu si fiican u dhegeystaa ninnaba yaanu u diidin buu yidhi ninnaba rasuulku nin buu cabiray rajul gabadh waa la mid iyaduna waxay xuduuddeeda ku saabsan caalim lama odhani laakiin qofku wuxuu garanayo o dhan baa lagala xisaabtamaya haybad uu dadka ka haybadaysanayo yaanay u diidin inuu qowlka xaqa la jahar uu yidhaahdo waa markuu ogaado inuu yahay waxan uu ku hadlaya wax xaqa fa bakaa abuu saciid raawigaa ooyey wa qaala qad wallaahi ra'aynaa ashyaa fahibna ashyaa munkara waana soo marta waan aragnay waa cabsanay buu yidhi waa iscanantay waanu ka ooyey arrintaasi riwaayad kaloo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xadiiska qayb ka ahayd wuxuu yidhi oo iyaduna ansaxday fa innahu laa yuqarib min ajal walaa yubaacid min risqin an yuqaala bixaqin aw yudakira bicadiimin wuxuu yidhi ma aha in arrintu maxaan saa u leeyay buu yidhi ma soo dhoweynayso ajashaada risiqaagana fogayn mayso in aad shayga xaqa a ku dhawaaqdo ama nin weyn oo madaxa aada waaniso afdaluljihaad maxay ahayd kelimatulxaqi cinda suldaan jaair jaa'ir taasaan xasuusinaa oo aan leeyahay lexejaladu ama waa halkii axmed binu xambal ba istaagi imaamu axmed ibnu xambal wuxuu ka dhiidhiyey firqad muctasile ah oo qur'aanka ilaahay ku sheegtay makhluuq oo madaxdiina ku dirtay culimmadii sunniga ahayd oo loo ciqaabayay soddon bilood oo maalin walba seef loo bandhigayay oo sidii jeedal loogu waday uu ninkii sabaaniga yihi kun jeedal baan ku dhuftay axmed oo haddaan maroodi ku dhufan lahaa uu dhiman lahaa buu yidhi oo markii jeelka laga soo saaray xubin kastoo la qabto wuu cabaadayey leanna boog bay noqotay maxaad u tanaasuli weyday baa la yidhi wuxuuhi dadku maxay iga sugayaan debadda jooga maxkamadda debaddeeda waxay sugayaan qowlka aad ku hadashay inaad tirahdo qur-aanku ama waa makhluuq oo maaha hadalki ilaahay amaad tirahdo hadalki ilaahay idan tanaasul culimmada lagama rabo iyo inay taqiyo isticmaalaan iyo inay tanaasulaan mar haddii ummaddu lumayaan laakiin maanta kuwii firqad islaama oo muctasilaa maahe eh kuwa axmed muu gaalaysiinin laakiin kuwa lahubo kiristaana ayaa hortooda dadkii ku kiristaamaynaya oo aanay waxba ka odhanayn oo qowmuluud ka dhigaya oo ayna waxba ka odhanaynin waxaan xasuustaa nin ma magacaabayo iniga odhan jiray dowladdu ku baxaya afkiisa ayaa u dhigma in seef lagula dagaalamo dowladda ka daacayn kan u samaynaya sidan u samaynaya waxaan ka hadlayay uu beri dambe dambe oo markii qowmuluudka faraha ka baxay ayaa wuxuu isagu ka sheekeeyey inuu mimbarkiisa ka yidhi waxaan ogaanay oon helay xog ah oon aragnay nin le afar nin baan qabaa ninka muslimka afar xaas loo ogolaya soo maa afar ninaan qabaa afkiisuu ka yidhi anna muxuu igula dagaalamayay hadda yacni waxa weeyaan loogama baahnaa qowmuluudku iyagaa iscilaaminaya na sheeg mimbarada naga sheegi bay leeyiin inaanu jirno kiristaankii na sheeg bay leeyihin macnaha inaanu jirno wabsayday leeyihin ka hadlayaan beejaj bay ka hadlayaan hadda markay taladu wax ka qabadka leedahay haddaad wax ka qaban weydo hadhow waa lagugu waxaa lagu leeyahy bal waa kaasa wax ka qabaday wax ka soo celi waa nagaa samaynay waa nagaa hirgelinay waa nagaa caynkaa samaynay waxa weeyaan arrintaa inaan ku onagaado waxa ay igu kalifay yacni qarada ay leedahay ummadda ceelna uma qodna ceelalyana uma maqna culimadeediina waa taa aan leedin cid waliba isweydiinaysa culimada xagkay martay baraha bulshada meel kasta laisku weydiinayo culimada maxay martay markay balaayadu soo yeedho laakiin waxaan malaynayaa culimada la sugayey ee xaqa la jahri lahayd waa culimmada maanta xaqa seefta u qaadatay waa hagaag dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa sheekh aadan cabdiraxmaan warsame sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo u warramayay barnaamijkeenna andalus bodkasti guud ahaanna waraysigii sheekha oo laba xalqa ka koobnaa intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa intaa mid la mida barnaamij caynkan oo kalea aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فأيقنا مدى النقمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلام